وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
badanaa intaan magaalo rognay ku kibirtay nolosheeda macnaha caasiday alle iyo rusushiisa marka waa kuwan guryahoodii aan la digin iyaga ka dambow in yar ma ahee musaafiriinta doonaya meel ay degaan in yar oo markaa ka tagaan waxaana halkan loogu tilmaamayaa burburkii magaalooyinka ay arki jireen quraysh markay halkaa socdaal ku marayaan marka waa kuwan guryahoodii aan la degin iyaga ka dambow in yar ma ahee waana annaga dhaxlayaasha u hara